فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada qodobada hadduu la qadaro caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waa sidee xaalada deegaanka ceellahareeri ee duleedka magaalada muqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan oo maanta ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahina laga helayo khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalo maanta ee halkaasi ka dhacay magacyada saraakiil iyo askar lagu laayay ayaana caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa howlgal shabaabulmujaahidiin maantay ay ka fuliyeen magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan dhacdadaasi iyo cidda lagu beegsaday ayaad caawa dhuwaxa kaga baga doontaan qodobada sidoo kale caawa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in qabsashada xawaadley ay ku xigto in degmada wardhiigley shabaabul mujaahidiin la wareegaan waxaad caawa dhegaysa doontaan xildhibaankan oo arrimahan iyo kuwo kaleba ka hadlay maxaad ka og tahay fadliga soonka maalinta carafo oo ah maalinka sagaalaad ee bisha dulxaj mid ka mida culimmada soomaaliyeed oo si kooban uga hadlaya ayaana caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka ale sacuud oo maantay mar kale laayay dhallinyaro soomaaliyeed war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga oo ay ku jiraan magacyada raggii ay laayeen ayaan caawa idiin soo gudbi doonnaa barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan toddobiyo toban arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka oo munaasabad ballaaran loogu qabtay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo sheegay inuu xabsi guri ku yahay dalka hindiya sidoo kalena uu hayo xogo badan oo ku saabsan dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed lagu geysto dalkaas waxaad sidoo kale caawa dhuuxa waraysyada ku dhegaysa doontaan maamulka la baxay puntland oo dowladda federaalka ku tilmaamay mid fashilantay oo guul daraysatay waxaad caawa dhegaysa doontaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo ka hadlaya siyaasadaha ay isku hayaan dowladda federaalka qiranayana xidhiirhka qotada dheer ee kala dhexeeya imaaraadka qodobadaasi iyo waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa
إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawo ah habeennimo khamiis ay ku beegan tahay oo taariikhda hijradana ay tahay sagaalka bisha dulxaja ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada aynu ku bilowno caawo qodobka ugu horeeya ee dhuuxa waa sidee xaaladda deegaanka ceelhareeri ee wilaayada islaamiga ee hiiraan yaase hadda gacanta ku haya maxayse yihiin magacyada saraakiisha iyo raggii ciidanka dowladda federaalka maanta iyo dagaaladaasi looga laayay aynu ku bilowno waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaalo qaraar oo maantay ciidanka shabaabul mujaahidiin ay kula wareegeen deegaanka ceelhareeri ee duleedka magaalada muqokori ee gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey aynu heleyno ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan toddoba askari lagu dilay dagaaladaas iyadoona sidoo kale shan iyo toban kale lagu dhaawacay dagaaladaasi dadka lagu dilay waxaa ku jira cabdi xuseen kuumi waa sargaal ka mid a ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale muuse boolow guure sidoo kale ciidanka halkaasi looga laayay dowladda federaalka waxaa ka mid ah daahir maxamed sabriye iley cabdulaahi xuseen bool muumin yuusuf afraxow cusmaan sabriye xareed isagana waa sargaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ciise maxmuud saraawe oo ku magac dheer ciise beerlaab isagana wuxuu qayb ka yahay ciidankii halkaasi lagu laayay cabdi cabdulaahi toosane isagana qayb ayuu ka noqday askartii maanta iyo dowladda federaalka looga laayay dagaalkii looga qabsaday deegaanka ceellahareeri ee duleedka muqokori waxaa deegaankaasi caawa ku sugan ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoona ay tahay xaaladda deegaankaasi mid deggan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo lagu magacaabo daahir amiin jesow oo waraysi kooban bixiye saacada ka hor ayaa waxa uu sheegay in dhowaan qabsashadii ciidanka shabaabulmujaahidiin ay qabsadeen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ay ku xigto in ciidanka shabaab sidoo kale ay qabsadaan degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxa uu ka hadlayay qaabka ay dowladda federaalka u qariso jabka soo gaaray wuxuuna yidhi taasi waxaa ka dhala doonta in wardhiigley oo la jooga laga war helo waa kan amiin jeesow doorashada halka qofkii halka codka waxay u baahan tahay shaqo shaqay u baahan tahay in deegaanadii tirakoobyada la geeyo gobolada la geeyo meel walba la geeyo la tirakoobo afti dadweyne la qaado dastuurka loo qaado afti dadweyne amniga laga shaqeeyo ee loo baahan yahay marka mar haddii meesha la yiraahdo degmada xawaadley ay shalay shabaab qabsadeen oo muxuu ahaay laga baqaya amnigiiba khatara isku sugan yahay doorashada laga shaqaynaho qofkii codka dee madaxweynaha asaan rabnaa inaad noo sheego
xildhibaanka ayaa sidoo kale mar la weydiiyey in ciidankii burundi ee joogay xawaadley ay ku andacoodeen biyo kusoo fatahay wuxuu ku jawaabay sida tan dii laga baxayaa qabsadeen shabaabka iyaga biyaha ma cunaya biyaha ma kara miyaa iga suurtagal maaha waxaas waa iska sheeko qorxis waaye magaaladaas waa la qabsaday waxaa fiican waaqaciga dhabta ee dalka isku sugan yahay in laga run sheego ee in maalin walba wax la duugo oo maalin walba wax la duugo maalin daba warliigley lasii ugu imaanaya haddee si aad wax qari u leedahay warliigley idoola taagan la arkaya marka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa markaana dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahin laga helayaa howlgal maantay shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye howlgalkaasi oo ahaa mid guulaystay ayaa waxaa lagu khaarijiyey maslax cabdilcasiis cabdulaahi oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana laga qaatay qori iyo sidoo kale mooto uu watay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar mahadsanid walaalka dowladda ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday in boqol kun oo diyaaradaha darooniska ah ay ku wareejinayso dhowaan dowladda ukraine maanta oo arbaco ah xukuumadda biritishka ah ee london ayaa shaaca ka qaaday in ay waddo qorshe ay diyaarado daroonis ah ku siinayso dhigeeda xukuumadda kiyev arrintan ayaana ka dhalatay kadib markii uu falademer zelenski madaxweynaha ukraine uu wax kabedel ku sameeyey madaxda ciidanka dalkiisa xukuumadda london oo gadaal ka riixaysa go-aanka uu qaatay madaxweynaha ukraine ayaa sheegtay in ay bogaadinayso tallaabada madaxweynaha ayna garab taagan tahay dowladda ukraine iyadoona sheegtay in diyaarado daroonis ah oo boqol kun oo xabo ah ay ku wareejin doonto maadaama ay diyaaradaha wax ka beddeleen istaraatiijiyaadkii dagaalada sida la filayo arrintan ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqi doona wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda london kadib shir ka qabsoomi doona dalka jarmalka oo ay kasoo qaybgeli doonaan konton dowladood oo kaalmo u ururinaya dowladda ukraine oo dagaal kula jirto ruushka bayaan si hordhac ah uu u soo saaray wasiirka difaaca ee dalka ingiriiska ninka lagu magacaabo john healey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladdiisa ay si buuxda u garab taagan tahay xukuumadda kiyev ayna ku caawin doonto kumanaan diyaaradaha darooniska ah dhanka kalena ruushka oo sheegay inuu burburiyey kaydadka diyaaradaha darooniska ee ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay difaacyada cirka ee dalkaasi burburiyeen toddoba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay ukraine kusoo weerartay gobolada qiram kurusk iyo belogord sidoo kale war ka soo baxay moscow ayaa lagu sheegay in diyaarad nooca giran ah lagu beegsaday bakhaar ay ukraine ku keedin jirtay diyaaradaha darooniska oo ku yaala magaalada khayrsoon taas oo gebi ahaanba la burburiyey dhanka kale yukrain ayaa wajahaysa weeraro culus oo ka dhacaya gudaha dalkeeda iyadoo maamulka kiyef uu sheegay in duqeyn ruushku ka geystay tuulo ku taala gobolka kharkiif ay ku dhinteen laba qof oo rayid ah weerar kale oo gantaal ah oo lagu qaaday magaalada summi ayaa sababay dhimashada ugu yaraan saddex qof halka ay dhaawacyo ka soo gaareen labaatan kale madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa weerarkan ku tilmaamay mid si toos ah loogu bartilmaameedsaday shacabka wuxuuna xusay in magaalada summi ay waayahan la kulmaysay cadaadis isa soo taraya oo kaga imaanaya xuduudda ruushka weeraradan uu ruushku ku hayo magaalada summi ayaa imaanaya iyadoo uu uraash ka sheegay in uu aag difaac ka sameysto gobolka summi si uu uga hortago weerarada kaga imaanaya dhanka ukrain taliska ciidamada ruushka ayaa talaadadii sheegay in ay la wareegeen tuulo cusub oo ku taala gobolkaasi madaxweynaha ukrain ayaa horay uga digay in ruushka uu agagarka summi kusoo uruuriyey in ka badan konton kun oo askari taas oo uu sheegay inay tahay diyaargarowga weerar ballaaran oo soo wajihi kara ukrain xiisadda labada dal ayaana mar kale cirka isku shareertay iyadoo dagaalka uu u muuqdo mid aan lahayn xal muuqda ugu dambeyntiina in ka badan afartan iyo kow qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ku beegsadeen isbitaal ku yaala jidda khaza ila wareedyo caafimaad oo ka soo warama qidaaca khaza ayaa tilmaamaya in diyaaradaha kayaanka gumaystaha ay maanta duqeyn ku garaaceen isbitaalka shuhadaa ul aqsa ee ku yaala mandiqada dayrulbalax ee dhacda bartamaha qidaaca war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa lagu sheegay in duqaymahan ay ku shahiideen in ka badan afartan iyo kow qof oo isugu jira dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalka yeelay iyo xubno kale oo dhakhaatiirta isbitaalka ah iyo ehelada dadka dhaawacyada qabay mas-uul u hadlay maamulka isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka shuhadaa ul aqsa uu ku jiro isbitaalada farakutiriska ah ee ka howlgalayay jiida khaza weliba ku shaqaynayay duruufo aada u adag balse waxa uu tilmaamay in xilligan uu gebi ahaanba isbitaalka burburay shaqadana aanu sii wadi karin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم waa hagaag maamulka ale sacuud ayaa maantay mar kale wuxuu laayay dhallinyaro soomaaliyeed war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka ale sacuud ayaa waxaa lagu shaaciyey in ay maamulkaasi dileen afar nin oo soomaali ah kuwaasi oo ay ku eedeeyeen falal dembiyeedyo aan la xaqiijinin waxay sheegeen in dalkaasi ay soo geliyeen maandooriyaha xashiishka loo yaqaano dhallinyaradaasi waxaa ka mid a maxamed bedel aadan faarax cabdinuur axmed yaasiin sheekh maxamed cawil axmed cali iyo cabdiraxmaan xasan cabdi dhammaan raggaasi waxa ay maamulka al sacuud dilkooda u adeegsadeen xarig daldalaad ah ma ahan markii ugu horreysay ee uu maamulka al sacuud sidaanoo kale u daldalo dhallinyaro soomaaliyeed balse dhowaan ayay ahayd markii sidaanoo kale maamulka al sacuud ay xarig daldalaada ku dileen dad soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegeystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan maxaad ka og tahay fadliga soonka maalinka carafo oo ah beri oo ah sagaalka bisha dulxaj waxaynu wax ka weydiinay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo aan ku booqanay gurigiisa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يوم عرفة waxau ka mid yahay ayaamaha fadliga badan ee la inoo sheegay ee asbaacan oo dhan aynu dhegeysananay culammadu ay ka hadlayeen tobanka beri oo ilaahay subxaana watacaala sida gaarka u qiimeeyey ee uu ku dhaartay walfajri walayaalin cashirin uu yiri ilaahay subxaana watacaala nabiguna uu yiri sala allahu caleyhi wasalama min ayaamin alcamal asaalixu fiihi axabu ila allahi min hadihi alayaam yacni alcashra tobankan beri ayaamo ilaahay agtiisa camalka saalixa looga jecel yahay ma jiro qaaluu walaljihaadu fii sabiili illaahi jihaad fii sabiili illaahi baa acmaasha ula weynaa saxaabada iyo dadka muslimiinta mar walba waana weyn yahay bacda towxiid waa camalka ugu fadliga badan xataa jihaad fii sabiili illaahina ma ayaamahan camalka la sameeya ka fadli badan haa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa rajulun kharaja binafsi wamaalihi falam yacud bish- falam yarjic minha bishayin naftiisa iyo maalkiisa nin la baxo jihaad la aaday waxba la soo noqon meeshaa ku shahiiday oo hantidiisina lagu lagu qaatay kaa unbaa ka fadli badan wax kale oo dheer ka- oo mataqaana ka dheerayaa ma jiro marka tobankaa beri bay ka mid tahay bal waxay ka mid tahay min ahami mataqaanaa acmaal alxaj wa min ahami ay- hadihi alayaam tobankan beri mu- yoomka ugu muhiimsan ma isagaa mise waa yoomu caashir ayaa mataqaanaa culammadu isweydiinayaan marka waxaaba xadiis ku soo arooray alxaju carafa xajka dhamoo la sheegaaba waa carafo oo rukniga ugu muhiimsan wey xajku afar rukni buu ka kooban yahay niyada oo iyadu wax walba u horeynaysa iyo alwuquuf bicarafa oo maalintan maanta beri ah la istaagayo oo camalkeedu bilaamayo side marka duhurka la tukado uu bilaamayo inta ka horeysa meel ka yar sugaysaa la degaa oo mataqaanaa lagu sugaa ilaa zawaalka markaasa hore loo dad hore isaga galaana way jiraan laakiin sunnadu waa in sideedda la galo marka eh, eh, duhurka marka la tukado in la galo weeye carafa la istaago Eh, maalinkaas oo duhurka ka bilaamaya ilaa habeenkeeda qofkii saacad ka mida eh, istaagahi waxaa la odhanaya ruknigaas waa ansaxay oo waa xaaji Eh, wixii saddexda dambe oo ka- labada rukni oo ka dambeysa hadduu ku darsado waa afar rukni baynu xajku niyada iyo yooma carafa iyo dawaaful ifaada iyo mataqaanaa oo eh, yoomu naxriga wixii ka dambeeya la gudan karo intii la rabaa laga dibdhigi karaa laakiin sunnadu maalinkaasuu bilaamayaa yoom eh, dawaal- dawaaful ifaadu xajka la dawa- kacbada la dawaafayo waxaa afreeya eh, sacyiga oo safa iyo marwo toddoba jeer lagu wareego qole rukni shanaad ku dartana waa jirtaa shaafiyadan hadin baan filayaa oo yidhaahdaan xiiritaanka madaxoo la xirta xalqiga ayaa shan rukni isaguna ah laakiin raajixu waa afartaas baa loo badan marka rukniga usii muhiimsan alxaju carafa maalinkaasuu dhacayaa yooma carafa ayuu dhacayaa waa wuquuf bicarafa carafa dhexdeeda maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa waxyaalaha la sameeya wax ka mida soomka ka mida oo uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey xadiiska abi qataada fii saxiixi muslim markii la weydiiyey can sawmaya ma carafa wuxuu yidhi eh, yukafiru sanata almaadiya walbaaqiya sanadkii lasoo dhaafay baa ilaahay dembigiisa ku dhaafaa qofka ugu dhaafaa iyo kan ka dambeeyaba laba sanaa lagu dhaafaa halka markii la weydiiyey yoomu cashuuraa oo bishaan inagu soo socoto muxaram ah tobankeeda uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yukafiru sanata almaadiya sanadkii soo dhaafay dembigiisa ayaa ilaahay ku dhaafaa kani isagu waa laba sano marka waxaad garanaysa ahamiyada uu leeyahay soomka maalinkaa la soomo dadka muslimka meel kastoo ay joogaan waxaa la rabaa maalinkaas in laga qanimaysto dembiga la dhaafaya ma kabaa'irtu ma ku jirtaa allahu aclam Eh, laakiin waxay u badan tahay kabaa'irtu sida uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam eh, sowmu eh, ra- rama- ramadaanu ilaa ramadaan waljumcatu ila aljam- ila aljumca yu- mukafiraatun limaa beynahuna culimmadu waxay u badan yihiin takfiirka nooca ta- ta- eh, dembi dhaafidda noocaasi inay tahay eh, dunuubta kabaa'irta aan ahayn ee ka hooseysa kabaa'irtu inay u baahan tahay niyo iyo toobad khaalisa ee qofku shuruuddii toobada isagoo maraya toobad kaamila u la yimaado iyo kabaa'irta waaweyn u baahan tahay inuu de- ilaahay ku dhaafana dhammaanteedna iyaduna baciid maaha laakiin saasaa qowlkaasaa loo badan yahay saan filay Eh, masaladaas marka waxa weeye wa- eh, soonka maxaa weheliyey qofku isagoo niyeysanaya laba sano inuu dembi dhaaf ku helayo maxaa weheliyo acmaash kale uu ku daraya waa maxay waxa uu ku darayaa ee, nebigu waxaa ka sugnaa sala allahu aleyh wasalam fi sunani tirmidi inuu lee- leeyahay afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa ducaau yowmi carafa wax aan ku qowlo oon idhaahda anigu iyo nebiyaashii iga horeeyaba waxaa u fadli badan kelimatu towxiid laa ilaaha ila allah baa u fadli badan Ee, ducana wax la ducaystana waxaa u fadli badan ducada yowmi carafa fi carafo hadday tahay carafo dhexdeeda qofka xaajiga ahi uu joogo kaba sii fadli badan laakiin xadiisku wuxuu tusinayaa meel kasta uu joogo fii yowmi carafa haddii ay tahay ducada maalinkaas la ducaysta duca ka fadli badan xilli ducadu ay kaga fadli badan tahay oo laga ajiibid badan yahay inuusan jirin buu tusinayaa xadiiskaas marka maalintaa ducada in la badiyo tahliisha iyada ah afdalu ducaa maadaama ay tahay afdalu maa qultu ana wani min qabli laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allah wuu ku dawaafayey kacbada markuu dawaafaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadir adkaarta noocaasuu badinayay carafa hadduu joogan ayadu badinayay marka inagu sidaas inaan u akhrina laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah iyo laa ilaha illa allahu subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar sidaa inaan idhaan adkaarta noocay tahayba way kuu furan tahay waana mataqaanaa adoo taaliishaba ku daraaya oo towxiidka kelimada towxiidka waxa weeye maa sha allah waa acmaasha ugu muhiimsano maalinka alle inaga rabo weeye toobadda iyo maxaanku irahdaa ista- istikfaarta iyo ducada in maantaas ilaahay mataqaana qofku isu dhiibo oo si toosa u toobad keeno wax alaale wixii dhaqan xun uu ku jiray oo dhan uu go-aansado inuu uu ka insixaabayo Eh, noocay tahayba hadday mid kabaa'ira ahayd sida riddada oo lala shaqeeya iyo balaayada iyo ta- tajasuska iyo kidbiga iyo beenta iyo ballanka baxa iyo wix noocay ahaydba eh, macaasi qofku inuu toos ilaahay uga toobad keena waynu maalintaas u baahannahay aynu maaragta si aynu u noqono ka yoomi waladadka umuka si aad u noqoto sida qofka xaajiga xaajigii xajki lama wada gaari karo ummadda waa way ballaaranta waa tiro badan tahay waana fogyaha xajki hanti badani may laakiin waxaa layna siiyey fursad maalinkaas qofku wax ka mushaarakeyn kara camalka khayrka badan oo yowmulxaj alakbar iyo maarata carafada iyo kulli inaynu qan- eh, waqtigaas waxa weeye waa awqaadda ugu badan ee ilaahay qofka khalqiga uu ka xoreynaya cadaabtiis oo qofka lagu sajalaya diiwaanka ahlu jannaha marka fursadan in laga faa'iidaysto aada loo baraarugo oo fadhiga laga kaco ayada oo qofku uu la imaanaya dee go-aan kama damaysa ee wixii uu ku jira dhaqankiisa inuu bedelayo toobaddu saasay mataqaanaa ku ansaxaysaa go-aan kama damaysa ilaah waxaan ku jira waa ka baxay maanta kadib adaan kuu noqda addoonnimaan ogolahay awaamirtaadan ku shaqaynayaa diintaadaan baranayaa taqwa waxaynu niri ma jirto aan aqoon lahayn taqwadu waa tacalumu alcilmi waalcamalu bihi waalistimraaru fiih in la barta cilmiga lana laguna sugnaado maxaa- laguna dhaqmo lana joogteeyo labadaas qodob la joogteeyo baa qofka uu ku toosayaa qof jaahiliya ilaahay kuma xirmi karo inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa marka inahaas baan kusoo koobaynaa wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضالي waa hagaag munaasabad ballaaran ayaa waxay ka dhacday magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose munaasabadda ayaa waxaa loo qabtay toban iyo toddoba arday oo dhammaysay qur-aanka kariimka warbixin ku saabsan munaasabadda waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan جاء السرور وحل سعد دائم وتوشحت بالبشر آن waa munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose taas oo ay ku qalinjibiyeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka tirada ardayda qalinjibisay ayaa gaadhaysay toddoba iyo toban arday waxayna ka aflixeen madarasada alhuda oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose المأن بعد الجد والعزم ارتقى waxaa munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan walaayada odayaasha dhaqanka ee gobolka ardayda qalinjibisay waalidiin iyo macallimiinta soo waxbaray ka qaybgalayaasha ayaana ahaa kuwa faraxsan macallin cabdiraxmaan oo ahaa maamulaha madrasada alhuda ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka warbixiyey ujeedka xafladda loo qabtay allah subxaanahu wa tacaala baan awalan u mahadcelin mahadaasoo bilow iyo dhammaad aan laheenin mahadcelinta allah kadib waxaan u mahadcelinayaa martisharafka kala duwan ee xafladdan soo camiray garabkeenna soo istaagay nala muujiyey shacaa'irta islaamka waxaan leeyahay marxaban bikum gacmo furan ku soo dhowaada insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa kadib maqsadka xafladdeennan aan u qabannay waa saddex qodob qodobka koowaad waa dufco oo ka mid ah ardayda madrasatulhuda toddoba iyo toban arday oo qur-aanka kariimka ah dhammaysatay ahna dufcadii shan iyo tobnaad ee madrasada ka qalan jabiso qodobka koowaad waa kaa qodobka labaad een xafladdan u qabannay waxaa waay isla ardayda afartan arday isugu jira kuwa qur-aanka dhammeeyey iyo kuwa kale dhexda uu maraayo iyo kuwa uu ka dhow yahay daraaso ka socotay madrasada ayaa waxaan aga qaadnay imtixaan imtixaankii asaga ahaa owraaqi buu ahaa ardaydii ayad ahayd ciddii gashay kaalmaha hore ee saddex kaalma ugu horreeyo in la taxfiiziyo maqsadka labaad ee xafladdan u qabanna waa ka maqsadka saddexaad een xafladdan aan u qabanna waxaa weeye macallimiinta madrasatulhuda oo muddo dheer ku soo jiray dowladii tasxiixa qur-aanka kariimka ah ee dowratu caasim litasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim dowladda ayada ah ka soo aflaxay kana soo qaatay shahaado takhawud litasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim ee shahaado ayada ah la soo bandhigo marka waxaan u qabanay xafladda saddexdaa qodob kadibna ardaydii la guddoonsiiyo hadaayaa ee madrasada ay ugu tala gashay
اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرى ardayda qalinjibisay ee dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay bandhig cilmeed ka tarjumaya waxyaabihii ay ku barteen madrasada kaas oo ay la dhaceen kasoo qaybgalayaasha xafladda عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه فضل يوم عرفه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه رواه مسلم ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ماذا تقول عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا تقول عند دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ماذا تقول عند دخول المنزل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد
salaadiin iyo nabadoonna hormuud u ah qabaa'ilka dega gobolka jubbada hoose ayaa kasoo qaybgalay xafladda waxayna dhankooda muujiyeen shucuurtooda farxadeed ee ku aadan ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka
awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadinaynaa allah inuu soo kulmiyey beedkiisa beed ka mid ah ayadoo iskugu imaaday xaflad takharuj ah arday dhammaysay madarasada alhuda insha allahu tacaala toddobiyo toban arday oo ayaga saaka qur-aanka ka takharujay qur-aanka allah dhameeyey kollay xafladdaasa u fadhinaa allah subxana wa tacala awalan u mahadinaynaa uma waxaan kaloo mahad ballaaran u celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin ugu horeeya amiirkeeda abi cubeeda xafidahu llahu waracah iyo makaatibtiisa madrasada marka waxyaalaha lasoo bandhigay ama ardayda ay soo bandhigayeen aad bay noo soo jiiteen aad bayna noo farax geliyeen haddii aan lahayd tawxiidka haddii aan lahayd fiqiga hadduu aan lahayd qur-aanka kariimka haddii aan lahayd siirada hadday ahaan lahayd khudbooyinka ama carabiga ku baxayay hadday ahaan lahayd adkaarta waxaa aad ii cajabgeliyaan la yaabay labada gabdhood hadda ugu dambeeya ama xiwaarka adkaarta isku weydiinayay min bidaaya ilaa nihaaya kitaabka adkaarta gabdhaha alxamdulilah rabbi alcaalamiin maa sha allah
waxaa maanta halkaa noogu yeedhay macallimiin iyo ardadoodii oo soo tashaday maxaa lagu tashaday waxaa lagu tashaday waxbaan idin baraynaa wixii aan idin barno idinkuna noo qabta markii xaflad iyo munaasabahaasan oo kale la isugu yimaadana wixii aan idin soo barnay soo bandhiga waalidkiinna iyo dadka martida oo idiin yimid si ay u farxaan ilaahay adduuniya aakharaba waad naga farxiseen ah idinka farxayo macallimiinta waa naga farxiyeen ardadii wax la soo barayna juhdigii faraha badnaa oo macallimiintu ay ku bixiyeen ma aysan khasaarinin marka insha allahu tacaala dadkii soo diyaariyeen ay ugu horeeyaan ama juhdiga geliyey oo macallimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u sheegayba hore qur-aankiisu ku sheegay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wainooda dikru laka waliqowmika soobatusaalu ilmaha insha allahu tacaala macalinka macallimiinta ka mid ah waxaa ku jirtay macnaha barid keli maahana murabbi hala noqdo xaqiiqatan macallimiinta tanuqdadaasaan ku baraarujinayaa meeshaasaa wax ka maqan yihin maahine xaggii macallimiin inay soo saaraan macallimiintii ayaga soo saara macna cabdiraxmaan maclinkiisana wuu joogaa xafidahu allahu ilaahay ha xifdiyo iyo macallimiinta asaga uu soo saaray gadaasha asagana way muuqdaan oo meesha waxay soo bandhigeenna waa muuqatay ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ayaanu la hadalnay kuwaas oo muujiyey shucuurtooda farxadeed ee la xiriira in carruurtooda ay barteen qur-aanka kariimka waa dhowaa bismillaahi anigoo ku bilaabaa magacayga uma qaalid ciyaal ayaa ii dhigta madrasada afar ciyaal ii dhigata saddex ayaa ii dhamaysa ilaaha ku mahadsan ilaahay ka sokoona macalimkooda ayaa ku mahadsan ilaahay axsanaad ijtirna kasii macalinkooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga ka bilaabaya uma mujaahid maasha allah maanta farxaddeena aad ayay u weyn tahay lama soo koobi karo anagoo maanta oo sagaalaadkiina beri noo ah maantan caruurteenoo xalfadda dhammayso oo farxad maanta masaajidka bannaanka iyo gudaha laga buux rag iyo dumar oo maanta diinta aan isku taageerhayna caruurteena kii toban jir eh kii laba iyo toban jir oo kutaab dhammeeyeenoo farxad aan la soo koobi karin maasha allah waan ku faraxsannahay caruurtii oo kutaabka dhammeeye macallimiintii kusoo dadaashay oo juhdi badan ku bixisay maasha allah ilaahay madaxooda kor ha ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga ku bilaabayo umu kamaal madrasatulhuda ayaa ii dhigto kamaal muuse macalin maxamuud insha allah wax badan ayaan sugaayay xafladan oo aad iyo aad u weyn oo qiimo iyo qaayo ku fadhiso waayo maxaa yeelay in badan in badan in badan ayaan sugaayey inaan arko maantan maasha allah aadaa ugu faraxsanahay maadaama wiilkayga qur-aanka uu ii dhameeyey macalinkeena macalin cabdiraxmaan kheyr allaha siiyo waxaa ugu daceynayaa janatulfirdooso inuu ilaahay geeyo insha allah wuu ku dadaalay sidaan si kasii wanaagsanaa rajeynayaa haddana asalaamu calaykum waxaan leeyahay macallimiinta ilmaha wax baraayo kor allaha ka dhigo si fiican ayay ciyaalka kor ugu qaadayaan ilmaha toban jir sideed jir sagaal jir qur-aanka way dhammeynayaan maanta farxaddeenna aad bay u muuqataa maasha allah alxamdulilaah macalinkeenna macalin cabdiraxmaan alhuda kheyr allaha siiyo bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah cumaaca ciisha xalfadeena sharafta leh ilaahay tan iyo tu kasta waan sugeynaa ilaahay macallimiinteena kullah noo barakeey aad iyo aad baan ugu faraxsanaa xalfadan iyo xalfad badan basaana loo dhigaayo alxamdulilaah aad ilmo badanaa qur-aanka noogu dhameeyay dugsiga maasha allah haddana ilmo badanaa dhammaysay anigoo magacayga ku bilaabaya umu maxamed waxaan halkan kasoo jeedinayaa gabay duco ku saabsan macallimiinteena ardaydeena marti sharaf kasoo qayb gasha maanta macallimiinteena halkan mowlow allaweyne magantaada ka yaal maqaamkooda sareyeel meelkadhacyadooda daa midaalkooda noo badi muraadkooda adduuniyo mid ah qaraba leh musahal ogu yaal munaasabadda maanta midhahan soo muuqdeen munaasabadooda joogno muraadkooda uu yahay miiraaskii rasuulkeena maskaxdooda ka buuxshaan mowlow allaweyne musahal ogu yaal marti sharafka maanta maamulka islaamiga madaxda qabaa'ilada mas-uuliyiinta aabayaal iyo maamooyinka halkan maamulka inoo haayey iyo maamadii maqhneedaba madrasada ka midka ahayd mushaarikiinta dhammaan marxaban idin leen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
والعقد بالبشرى تجمل واكتمل
walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran oo la xiriira xagga waxbarashada madaarista ku yaala magaalooyinka ayaa si joogta ah u soo saara caruur da'yar ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyagoona inta badan dusha ka xifdiya qur-aanka kariimka
قلب كل محبة فاليوم حان الختم ما أحلى الختام فاليوم حان الختم ما أحلى الختام فمبارك ولنا المفاخر سرمدا والفرحة الكبرى فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ka sii tallaabaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeen caa waxaan kaga hadlaynaa saliidda gabaldayaha saliidan gabaldayaha oo sidoo kale loo yaqaano saliidda qoraxda ama sunflower afka qalaad loo yaqaano saliidan asal ahaan ee gabaldayaha waxay kasoo jeedaa markeedii hore waqooyiga america ayaa aada loogu isticmaali jiray ee balse hadda ee dunida oo dhan ayaa lagu beertaa laguna isticmaalaa meel kastaa hadda laga helaa waa mutawafir waxaana loo beeran karaa in laga faa'iidaysto waxtarkeedii caafimaad iyo nafaqooyinka ku jira awgood iyo ubax ahaan in loogu beerto oo guryaha iyo beeraha lagu qurxisto labadaas nooc waa loo isticmaali karaa faytamiinada ku jira iyo macdinta saliidan gabaldayaha ma badna faytamiinada waxaa ku jira inta badan saliidaha vitamin e ayaa aad iyo aad looga helaa brotiin iyo macdin yar oo noocyada yaryar ka mid ah ayaa laga helaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo saliidan gabaldayaha kow saliidda gabaldayaha waxay dhintaa islamar ahaantaasna hagaajisaa caafimaadka wadnaha sida aan sheegnayba saliidahan dhirta ka yimaada ma lahan wax dufan ah ama wax kolestarool ah ma kiciyaan beerka ma dhibaan tiifow ma kiciyaan wax dhibaato ah oo qulqulka dhiigga ay u keenayaan ma lahan dufanta xakisa ee qulqulka dhiigga ma samayso inta badan saliidda dhirta aad iyo aad ay u fiican tahay caafimaadkeeda laba waxay sidoo kale ilaalisaa unugyada jirka kuwaas oo ka hortaga dhaawacyada jirka soo wajaha saddex waxay ka hortagtaa caabugyada jirka islamarkaasna waxay awood u leedahay yaraynta halista cudurrada daba dheeraada ama loo yaqaano chronic diseaska ama cudurrada raaga loo yaqaano afar waxay gacan ka geysataa caafimaadka maqaarka iyadoo ilaalisa dhismaha maqaarka iyo jeleeca maqaarka iyadoo ka ilaalinaysa adkaanshaha maqaarka uu samaynayo shan saliidda gabaldayaha waxay ka mid tahay waxyaalaha loo yaqaano immune systemka ama difaaca jirka baniaadamka difaaca ayay ka mid tahay waxay ka mid tahay difaacyada jirka maadooyinka xoojiya oo ku jira immune systemka waxyaalaha awooda siiya ayaa laga helaa saliidan waxyaalaha dibadda ugu yimaada jirka loo yaqaano free red radicalska ee soo weerara ayay difaacda immune systemka ayaa ka mid ah lix waxay sidoo kale u fiican tahay saliidan gabaldayaha dheefshiidka waxay socsiisaa caloosha waxay la dagaalantaa caloolo fadhiga waxay u fiican tahay gaaska calooshana way bixisaa baabasiirta way u fiican tahay wax cillad ah oo u keenaysa ma lahan faa'iidooyinka saliidan intaas ayaan kusoo koobaynaa haddaba marka saliidan gabaldayaha faa'iidooyinkeeda iyo faytamiinada iyo macdinteeda waa ay yaryihiin waa ay kooban yihiin balse marka loo barbardhigo saliid cadayda aynu aadka u isticmaalno way ay nooga fiican tahay caafimaad ahaan haddaba marka dhegaystayaasha ee ku xirnaa barnaamijkan xubinteena caafimaadka waxaan kula talinaynaa inay isticmaalaan saliidaha dalkeena ka baha halkii ay isticmaali lahaayeen saliidaha dibadda ka yimaada ee aan la ogeyn waxay ka kooban yihiin sida saliid cadayda iyo waxyaalaha la midka ah innagoo arkayna marka saliidda aan gacanteeda ku samaysan karno aan hubno waxa ay tahay ay ka kooban tahay sida saliidda macasirta saliidda lowska saliiddan gabaldaya hadda aan ka hadlaynay intaba waa wax aan hubno gacanteena ku jiro aan samaysan karno aan isticmaali karno aanna looga sheekayn karin marka saliidahana looga sheekaynaya ama dibadaha nooga imaanaya waxaa ka fiican kuwa aan gacanteena ku samaysan karno islamarkaasna aan isticmaali karno waxay ka kooban yihiin aan ognahay saddexdaas marka saliidood ayaa ka waxtar badan kana faa'iido badan kana caraf badan kana udgoon badan dalkeennana laga helaa gacmaheennana aan ku samaysan karnaa runtii insha allahu tacaala marka waxaan filayaa saliid cadayda inaan ka tegi doono aan isticmaali doono saliidaha dalkeena ka baxa ay macsirta u horayso lowska ay labayso gabaldayaha uu saddexeeyo kuwo kalena insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa isticmaalkeedana waa caadi wax liddi ama dhibaato ah ay leeyihiin saddexdaas saliidoodba ma jiraan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysan doono aadna loo isticmaali doono insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء فخور بإسلامي فمنه ارتويت
qayba dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu dowladda federaalka ku tilmaamay mid fashilantay oo guuldarraysatay islamarkaana dacaayad ka faafinaysa maamulkooda ilyaas cusmaan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu eedeen u jeediyey dowladda federaalka isagoona geesta kala qiray xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya imaaraadka carabta wuxuu soo hadal qaaday warar muddooyinkii lasoo dhaafay soo baxaya oo sheegayey in dhulka uu ka armiyo maamulkaasi laga maleego hagardaamooyin ka dhan ah dalka suudaan sidoo kalena raadaaro iyo qalab sirdoon la geeya dhulkaas arrimahan ayuu ku sifeeyey dacaaheed ay faafinayso dowladda federaalka oo uu tilmaamay inay tahay mid fashilantay oo guul daraysatay waa kan weliba dowladdan dagaallo badan oo siyaasadeed baa ku socda dowladdii soomaaliyeed oo fashilantay oo guuldaraysatay oo jecel in puntland ay guul daraysato baa gacmo badan ay leedahay iyo buuq badan ay leedahay puntland lagu soo tuuray iyadoo dacaayaad la furay suudaan baa laga weeraraa satalaytyaal la keenay raadaraha la keenay ee haddee bedankeeda leeyahay hadday dowlado waaweyni dantooda ka arkeen dowladda imaaraadka oo ah saaxiib dhow oo soomaaliya ah oo taariikhiyan ah waddanno taariikhdoodu xilli yaroo kooban soomaaliya xidhiidhkoodu uu yahay waxa ay ka shaqeeyaanna resorska soomaaliya inay boobaan ay tahay baa dacaayad sidii puntland looga eryi lahaa ee dowladda imaaraadka gacanta ay siinayso runtii cid kor u qayliysayna dowladnimada puntland wax ma yeeli karto
waa hagaag qodobka ugu dambeeya ee caawa barnaamijka dhowxa wareysyada ayaan dhegeystayaal markaan soo gaarnay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay inuu xabsi guri ku yahay dalka hindiya xildhibaan yunis maxamed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu muddo maalmo ah uu xabsi guri ku yahay dalka hindiya wuxuu sidoo kale tilmaamay in isbitaalada hindiya lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed islamarkaana uu hayo xogo badan dhowaanna uu shaacin doono waa nin la yidhaahdo xildhibaan yunis maxamed shaare warka aan xambaarsanaa war culusa waxaan rabaa saddex kelmo inaan ku soo koobo madaxda qaranka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku ahay gurigayga xabsi guri oo aan ku jiro safaaradda soomaaliyana iyo wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda hay-adda nisa iyo wasaaradda gaashaandhigga intay qusayso amniga qaranka soomaaliyeed in xildhibaan qaranka soomaaliyeed ka tirsan uu maxbuus ku yahay hindiya dhexdeeda inaan la wadaago waa marka koobaad madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan shiikh ra-iisul wasaaraha xasan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xoogaa warkayga tarsaas hadduu ku jiro dadka aan fariimada u diro dhan baa warkayga soo dhexgelaya ra-iisul wasaareyaashii qaranka hore u soo maray ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo ra-iisul wasaare rooble fariinteeda waa gaartay sanatarada waa gaareen madaxa dhan waa gaareen waxaan rabaa in safaaradda soomaaliya la ii soo diro in xogta aan haya la iga qaado ma rabo xogta aan hayana miidiya la wadaago ma rabo xogtaan hayo in miidiya ay gasho ma rabo laftirkeedoo fasiran inay soo gasho waxaan rabaa xog badan oo saddex qaybood aan hayo inaan sheego qaybta koowaad waa isbitaalada hindiya oo dadka ugu dhibay ani dhakhtaraan u imid dhakhtarkayga dawadiisa oo i fasaxay ayaa ehelkayga laygu aafeeyey oo leeyahan dhakhtar kaleetaan ku wadaynaa warka aan wado waa badan yahay laakiinse qayb qayb baan usoo fasaxayaa waana mahadsantiin xabsi guri ayaa hindiya ku ahay mar labaad iyo mar saddexaad kaasi wuxuu ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo hindidu ku haystaan guri ku yaala dalkooda waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alle oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid lamid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي